bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habe wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqashaanba waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacraad ah dalsan ee magaalada muqdisho
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii lasoo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo damdamtii daryankii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samiir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
shuushkeennuna waa shafeeculaaiyo shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeennimo axada taariikhdan waxay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha saddexaad ee maarso laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareega wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qadan doono idinkan aad ku dhageysan doontaan hadduu eebah raalli ka noqdan waxaa qayb ka noqon doona ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa kulan la yeeshay madaxda ugu sarreysay hay-adaha amniga dalka iyo howlgalka ah nabad ilaalinta ee midooda afrika ee amisom waxyaabaha kulankaas loogu wada hadlay ayaan soo gubi doonaa maxaa ka jira in guddi loo magacaabay wararadii ka dhacay muqdisho iyo beledweyne si ay markaasi warbixin dhammaystiran ugu keenaan wararkii ugu dambeeyay shirkaas ayaan soo gubi doonaa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maanta waxaa lagu waday inay ka dhacdo doorashada kursiga tirsigiisu yahay hob countin state waxaana markaa kursigaas u taagnaa ilaa iyo toddoba musharax hase yeeshee maamulka guddiga doorashada hirshabeelle ayaa xaqiijiyay in dib loo dhigay haddaba maxay tahay sababta keentay dibudhaca kursiga doorashadiisa hob countin state ee maanta loo madansanaa
guddiga laba siyaabood ayay sheegeen kow midda ugu horreysa oo ay sheegeen in kursigan doorashadiisu ay aada u adag tahay oo ay saacado fara badan ay qaadan karto maadaama ilaa toddoba musharax ee kursigan ay ku tartamayaan iyo midda labaad oo ay ku sheegeen guddigu inay jirto cabsi la xiriirta dhinaca ammaanka maadaama laba habeen ka hor magaalada beledweyne ay ka dhaceen weeraro qaraxyo ah oo
caawa ayaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay arrimahaas ku saabsan iyo amniga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan diyaargarowga ciidamada ay ugu jiraan siday u sugi lahaayeen doorashada xilliga la qabanayo maalinta birita ah wararka arrimahaas ku saabsan ee caawa maqli doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona oo caawa aan idin heynaa saaxiibayaal madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagalin ayaa dardaarankii u dambeeyey markaasi la qaatay xildhibaanada ah iyo sanatarada laga soo doortay deegaanada maamulkaasi koonfur galbeed ee soomaaliya asigoo qodobo dhowr oo arrimaha doorashooyinka ku saabsan kala hadlay xildhibaanada halkaa laga soo doortay waad maqli doontaan sidoo kale waxaan idiin soo gubi doonaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona saaxiibayaal duqa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa bulshada soomaaliyeed ka codsatay in wax laga qabto dhismaha markaasi isbitaalka guud ee magaaladaasi oo ku burburay qaraxii ama weeraradii ka dhacay saddex labaatanka bishan maarso ee laba kun labaiyo labaatan sidoo kale waxaan idiin soo gabin doonaa madal siyaasadeed oo cusub ayaa maanta loogu dhawaaqay magaalada muqdisho haddaba nuxurka warmuudeed ka soo baxa madashaasi cusub ee baadigoob ayaan soo gabin doonaa saaxiibar qodobadaasi wixii soo kordha oo qayb ka ah dagaalana ka tirsan al-shabaab oo weerar ku qaaday deegaanka afur ee gobolka bari halkaas oo saldhigyo ay ku lahayeen ciidamada maamulkaasi puntland cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa farsmeynaya aniguna cabdinaasir ayaa nahay barnaamijkan soo saara idinla socodsiin doona ee kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooyey ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan dooc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issuullaynay ee ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye war aan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
hagaag saaxiibyaal habeen wanaagsan ayaan hawdan kaleyahay barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacadaadii hadalsan magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horeya barnaamijkeena caawa ayaan gudagelaynaa waxaan ku bilaabeynaa kulan maanta ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ula qaatay madaxda ugu sarreysay hay-adaha amniga dalka iyo howlgalka nabadcelinta midooda afrika ee amisom kulanka ayaa waxaa looga hadlayay xaaladihii ugu dambeeyay amniga iyo warbixino ku aadan weerarkii ka dhacay magaalada beledweyne iyo muqdisho iyo markaasi qaraxyadii faraha badan ee dhalyaalka ka dhacay oo markaa mid ka mid a xildhibaanka golaha shacabka baarlamaankan ay ku geeriyootay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa hay-adaha amniga dowladda federaalka ee soomaaliya faray in baaritaan rasmi ah lagu sameeyo weeraradii markaa ka dhacay magaalada beledweyne iyo xoojinta amniga doorashooyinka gaar ahaan doorashada golaha shacabka iyo guud ahaanba dalka waxaana dhan kale madaxweyne farmaajo uu shalay kulanla qaatay taliyayaasha ciidamada xoogga dalka booliiska asluubta iyo nabad sugidda waxaana kulankaas ka maqnaa wasiirka amniga cabdulaahi maxamed nuur iyo wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya maxamed cabdiqaadir maxamed nuur jaamac oo maanta dhankiisa ka qaybgalay kulanka wasaar maxamed xuseen roble uu soo agaasimay farmaajo ayaa taliyayaasha faray dhankiisa adkeynta amniga guud ee dalka iyo kan caasimadda ee muqdisho sidoo kalena faray in ciidamada iyo wataliyayaasha ciidamada in loo dhimiriyo shacabka soomaaliyeed xiliyada ay ciidamadu sameynayaan howlgallada lagu sogeeyo amniga guud ee dalka kan caasimada gaarahaan haddaba kulanka wasaaraha soomaaliya wuxuu ku su-aadaya xilli magaalada muqdisho iyo beledweyne ay ka dhaceen weeraro qorsheysan oo siyaabooyin kala duwan lagu falceliyey khubarada falanqeeya arrimaha siyaasadda ee soomaaliya ayaa sheegaya in weerarkii ka dhacay garoonka aadencaddi muqdisho iyo qarxyadii magaalada beledweyne ay markaa ay u muuqdeen kuwa soo isku mideeda loo soo agaasimay haddaba kulankaa markuu soo idlaaday waxaa warbaahinta ugu warbixisay oo jira taliyaha ciidamada booliiska soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar iyo wasuur dowlaha wasaaradda amniga ee soomaaliya farxaan cali axmed
waxaa shir isugu yimi xafiiska muxuu ahaa prime ministerka dalka ciidamada amisom iyo safiirka amisom iyo safiir ku-xigeenka iyo sector commandarka iyo muxuu ahaa ciidanka ninka xukuma amisom iyo wasiirada soomaalida ay ka mid ahayn wasiirka gaashaandhigga wasiirka wasiiru dowlaha amniga wasiirka cadaaladda iyo dhowr wasiiroo kale maareeyaha garoonka agaasimayaal badan dhammaan dad dadkaa isku yimi ama shirkaas laisugu yimi waxaa looga hadlaayey dhacdadii ka dhacday ayaantii dhoweyd aeroboortka agtiisa see u dhacday maxaa laga qabtay oo see looga falceliyey markii wax dhaceen iyo see looga fekeraa hadda kadib inaan tan oo kale ayan dhicin waxaa kaloo iyadana laga hadlay amniga guud ee doorashooyinka maadaama doorashooyinkoodii intoodii badnaa ay soo dhammaadeen laguna soo uruuriyo xamar sidii muxuu ahaa amniga guud ee doorashada inta doorashooyinka inta dhiman loo dhammaystiri lahaa prime ministerku wuxuu saaray guddi isugu jira wasiiro iyo saraakiil si ay u soo lafguraan go-aan cad oo midaysanna uga soo saaraan oo isugu jira amisom iyo iyoiyo hay-adaha amniga ee dowladda inay ka soo saaraan muxuu ahaa tala bixin rasmi ah si loogu gudbiyo xafiiska prime ministerka shirkaanu inta intaasu ku saabsanaa wuxuuna ahaa shir aada muhiim u ah maxaa yeele marxaladda lagu jiro ee doorashada iyo meesha la marayo iyo dalkeennu siduu yahay iyadoo la eegayo muhim buu u ahaa in la tashto sidii waxa socda wax looga qaban lahaa shacabkana loo ogeysiin lahaa waxa socda maantay waxaa we- waxaa isugu yimid sh- ra'iisul wasaaraha eh, dalka soomaaliya eh, maxamed xuseen rooble ayaa shir isugu wacay eh, amisom iyo maxaanku idhaahdaa iyo hay-adaha qaabilsan amniga waddanka wasaaradaha iyo taliyayaasha ciidamada iyo la taliyayaasha eh, dhammaantood eh, shirkan oo ka dhacay xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa looga hadlay oo ku saabsanaa sidii loo dardargelin lahaa amniga guud ee waddanka iyo gaar ahaan amniga caasimadda iyo amniga eh, aeroboorka Eh, run ahaantii waxaa ra-iisul wasaaruhu uu amray in maxaanku idhahdaa eh, baaritaan degdega lasoo sameeyo oo hay-adaha ayuu furay in maxaanku idhahdaa baaritaan degdega lasoo sameeyo baaritaankana sida ugu dhaqsiyaha badan leh eh, lagu soo gebagabeeyo Eh, waxaa kaloo la- uu ku dardaarmay in la dardargeliyo hay-adaha amniga iyo ciidamada iyo shaqada ka socota hadda oo amniga oo la hayo in la dardargeliyo ayuu amray eh, wasaaradaha iyo taliyayaasha ciidamada iyo amisomba Eh, marka runtii shirkan si fiican ayuu ku soo dhammaaday waxaana la saaray guddi oo iskugu jira wasiiro iyo taliyayaasha ciidamada iyo amison oo ka shiri doona oo soo turxaan bixin doona waxa laga yeelayo amniga aeroboorka khaasatan dadka gelaya dadka ka baxaya ee, maxaanku idhahday waxa dadka degan marka full report ayuu naga codsaday adkaasna sidaa ugu dhaqsiyaha badan leh ayaa lagu soo diyaarinaya haddii aan la yidhaahdo
qaybihii hore ee barnaamijka wareega ayaad weli dhegeysanaysaan saaxiibayaal dalsan muqdisho soomaaliya ayaadna nagala socotaan sagaashan iyo kudhibic shan megahertis magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ah maanta dib u dhac markaasi ku yimid doorashada kursiga tirsigiisu yahay hub konton iyo sideed oo maanta lagu waday inay ka dhacdo magaaladaasi doorashada kursiga ayaa waxaa ku loolamaya ilaa iyo toddoba musharax oo uu markaa ku jiro madaxweynihii hore ee maamulka hirshabelle cali cabdulaahi cus- waa markaa cali cabdulaahi cusuble iyo taliyii hore ee nabad sugidda iyo soddoonka qaranka soomaaliya ee nisa cabdulaahi maxamed cali sanbaruushe guddiga doorashada hirshabelle ayaa shaacay in doorashada kursiga tirsigu sia hob konton isneed ee maanta la filayay inay dhacdo uu dibdhac uu ka mid islamarkaana maalinta berita ah oo isniin ah la qaban doono siduu qorsho uu yahay waxa ay sababtaas ay ku sheegeen in xaaladaha amniga magaalada ay tahay mid markaasi aan wanaagsanayn islamarkaana sidoo kale tartanka musharaxiinta ee ama kursigaas uu aada u badan yahay ilaa iyo toddoba musharax ay gaarayaan xilligaa tartamaya ee noqonaysa xilli habeen ah hase yeeshee tartanka maadaama uu yahay mid dahafuran oo adag islamarkaa dhinacyadu aysan jirin shakhsi gaar loo xiray waxa ay sheegay in culeysyo badan ay imaan karaan haddaba sab- sababta markaa ka dambeysa dib u dhaca ku yimid doorashada kursigaas ee maanta loo madalsanaa iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda amni ee magaalada beledweyne waxaana ka wareysan arrintaas wariyaha beledweyne masraf cali cabdowa markore aan weydiinay bal xaaladda sida ay tahay iyo dib u dhaca kursigan waxa markaa guddida ay ku sababeeyeen
cabdinaasir aad aa umahadsan tahay guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka hirshabelle waxay habeen ka horey shaaciyeen in la qabto kursiga hob konton iyo sideed kaasoo markaasi afartii sane lasoo dhaafay uu ku fadhiyey nuur iidow beyle oo kamid ahaa baarlamaanka tobanaad ee dowladda federaalka soomaaliya kursigan ayaa habeen ka hor guddiga doorashooyinku waxay ku dhawaaqeen in doorashadiisa la qabanayo toddobaadkan aynu ku guda jirno una ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa kursigan isku diiwaangeliyey oo shahaadada musharaxnimada qaatay ilaa markaasi toddoba musharax oo kale ah taliyihii hore hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed cabdullaahi maxamed cali sanbaruushe injineer yunis maxamed nuur madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdullaahi cusable iyo sidoo kale cabdiqaadir colow sidoo kale waxaa kamid ah musharaxiinta kursigan u taagan maxamed afdhuub makaraan iyo cabdullaahi axmed xuseen waxaa sidoo kale kamid ah ubax cali sheegow Een, guddiga doorashooyinka ayaa waxay sheegeen in maanta la qabanayo kursigan doorashadiisuna ay ka dhaceyso magaalada beledweyne hase yeeshee dib u dhac ayaa ku yimid kadib markay guddigu ay sheegeen in markaasi xilligan ay noqoto xilli habeena sidoo kalena aanan la qaban karin doorashada sidoo kale magaaladu ay ka jirto cabsi fara badan oo la xiriirto inay ka dhici karaan weeraro la xiriira qaraxyo waayahay marka guddiga waxay xaqiijiyeen in sababo amni markaa awgeed kursiga doorashadiisa dib loo dhigay mise arrimo farsamo kale ayaa jirtay Gud- guddiga laba siyaabood ayay sheegeen kow midda ugu horeysa oo ay sheegeen in kursigan doorashadiisu ay aada u adag tahay oo ay saacado fara badan ay qaadan karto maadaama ilaa toddoba musharax ay kursigan ay ku tartamayaan iyo midda labaad oo ay ku sheegeen guddigu inay jirto cabsi la xiriirta dhinaca ammaanka maadaama laba habeen ka hor magaalada beledweyne ay ka dhaceen weeraro qaraxyo ah oo kii koowaad uu ka dhacay meel aanan ka fogeyn meesha hadda lagu qabanayo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya halkaas oo ay markaasi ku taallo xarunta ciidamada ee lamagalay sidoo kalena madaxtooye oo madaxda maamul goboleedka hirshabeelle madaxweyne cali guudlaw iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka yuusuf axmed xagar dabageed marka guddigu labadaas siyaabood ayay u cuskadeen in doorashadan la qaban lahaa maanta sidaasi dib loogu dhigay sidoo kalena markaasi ay sheegeen marka hore in la qabanayo caawa balse doorashadoo adag iyo cabsi la xiriirta dhinaca ammaanka oo ka jirta magaalada beledweyne kursigan maalinimada beritaha dib loogu dhigay berito lixda maqribnimo berito lixda subaxnimona la qaban doono haddii allaha uu dhalo idmo waan gartay warar qaar waxay sheegayaan in kursigan ugu cadcad yahay taliyihii hore ee nisa cabdullahi xasan baluushe marka asi ayaa la leeyahayba weerarada halkaa ka dhici kara waa mid asiga si gaar ah loogu bartilmaameysanayo arrimahaas oo laisdhex marayo maxaa ka jira
cabsida ugu fara badan ayaa waxay tahay in la beegsado taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed cabdullaahi maxamed cali sanbaluushe saacadihii ugu dambeeyey waxa uu waday dadaalo kala duwan oo la xiriirto oo kulamo uu la qaadanayay odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale waxgaradka beesha iskale kursiga hob konton iyo sideed taasoo uu sheegay in markaasi uu si weyn uu doonayo marka cabsida ugu badan maadaama magaaladan ay ilaa laba qaraxyo ay ka dhaceen muddo hal habeena sidoo kalena dhimasho ka badan konton ay sababtay iyo dhaawaca boqol ka badan arrintaas ayaa sidoo kale guddiga doorashooyinku waxay sheegeen inaysan macquul ahayn in kursigan doorashadiisa aanan caawa la qaban karin balse ay qaban doonaan berito marka guddiga doorashooyinka ayaa ku dhawaaqay in maalinimada berita ay qabanayaan kursigan maadaama doorashadiisu ay aada u adag tahay ilaa toddoba musharaxna isku diiwaangeliyeen inay kursigan ay u tartamaan waayahay dhinaca kale bal xaalad guud ee magaalada caawa waa sidee dhaqdhaqaaqyada socda ciidamada ammaanka bal sidee bay amniga ku sugayaan maadaama iminka doorashadii la baajiyey berina loo madalsan yahay in doorashada mar kale markaa dhinacyadu ku tartamaan
cabdinaasir saaka waa berigii hore ciidamo ka tirsan kuwa haramcad iyo gorgor ayaa inta badan waxay la wareegeen aagaga markaasi ka dhaceyso doorashada golaha shacabka ilaa laga soo bilaabo saldhigga booliiska degmada beledweyne ilaa xerada lamagalaay halkaasoo ciidamadu ay aada u adkeynayeen ammaanka sidoo kalena markaasi ay diidayeen isu socodka dadka iyo sidoo kale gaadiidka ciidamadan ayaa galabta dib ugu laabtay fariisimahooda kadib markii amri lagu siiyey inay halkaas isaga baxaan marka ciidamada ayaa wado xaqiijin la xiriirta ammaanka oo ammaanka ay ku xaqiijinayaan marka loo eego maadaama toddobaadkii hore dhamaadkiisii magaalada beledweyne ay ka dhaceen weeraro qaraxya marka sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan oo uu kamid yahay gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayto cusmaan waxa uu kal hore uu sheegay in markaasi mas-uuliyadda amniga gobolka uu isaga uu mas-uul uu ka yahay sidoo kalena markaasi isaga looga dambeeyo waxaa sidoo kale markaasi dadaaladan amni xaqiijinta wada kusimaha taliyaha saldhigga booliiska degmada beledweyne bashiir cadaani baafin ayeeyo xaliimahii lowle waxa ay baafinaysaa gabadha ay iyada u tahay oo lagu magacaabo najmo cabdinuur maxamed cali da-deedu waa lix sana jir waxay ka soo runtay degmada yaaqshida gobolka banaadir gaar ahaan xaafadda iftiin cid markii ugu wardambeysay waxay xirneyd saaka madooba iyo jilbaab cagaaran astaamaha lagu aqoonsan karo waxaa ka mid ah eligta hoose ayay ka maqan tahay midabkeedu waa madow haddaba cid alaala cidda aragto waxaa si naxariis looga codsanaya inay kusoo hagaajiyaan taleefon nambarada kale ah eber lix hal shan siddeetan iyo sideed eber lix toddobaatan iyo saddex eber lix hal shan eber afar labaatan iyo saddex labaatan iyo labo iyo eber lix hal shan afartan iyo saddex konton iyo afar labaatan iyo kow ama radio dalson annaga ayaa xarin doona insha allah mar kale baafin ayeeyo xaliimahii lowle waxa ay baafinaysaa gabadha ay iyada u tahay oo lagu magacaabo najmo cabdinuur maxamed cali da-deedu waa lix sana jir waxay ka soo runtay degmada yaaqshida gobolka banaadir gaar ahaan xaafadda iftiin cid markii ugu wardambeysay waxay xirneyd saaka madooba iyo jilbaab cagaaran astaamaha lagu aqoonsan karo waxaa ka mid ah eligta hoose ayay ka maqan tahay midabkeedu waa madow haddaba cid alaala cidda aragto waxaa si naxariis looga codsanaya inay kusoo hagaajiyaan taleefon nambarada kale ah eber lix hal shan siddeetan iyo sideed eber lix toddobaatan iyo saddex eber lix hal shan eber afar labaatan iyo saddex labaatan iyo labo iyo eber lix hal shan afartan iyo saddex konton iyo afar labaatan iyo kow ama radio dalson annaga ayaa xarin doona insha allah anaanka iyo qurcudaan ibay kugu jeclaado yaa waaye anigoo habboon toob ahna way kan yaa idinku xaad aheedeen dharka ciida sanadkan innagaa istayl iyo qurux ah arkaalaya adduunyadan haddana dharki ma ila warramow haaya naga tag ha naga kicinina riya raynja waxaad iga kala goysay ma adoo taajir aad aragtay maya dharka iidaan ugu quruxda badanaan sheekaysahayna aabo hiba istayl miya maandaayaa kuu sheega uurku baallamaad naqatay aniga haddaan ciidan liigelin hiba istayl waa iska jiifanaa siyaan u nuuro una qurux badnaado anna waxaan rabaa habboon toob waa runtood hibo style waa dhar bilic leh waxaa qaadan kara laba ilaa toban jir sidoo kale habboon toob waa kaala iska arag waxaa qaadan kara toban ilaa labaatan jir waxa ay ka kooban yihiin saako taraaxad boorso sarwaal ookiyaale qurux badan iyo saacad cajaa'ib leh oo smarty watch ah haye bal dharka hibo iyo habboon waxa aad ka heli kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama qaybta jumlada ee fantastic fashion oo ku taala bakaaraha ama kala xiriir eberle xal shan konton iyo shan toddobaatan iyo afar afartan
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebook com hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
asalaamu calaykum halow kabtan saleebaanidheh baay baay covid sagaaliyo toban mar kale waa salaamadtihiin asxaabay dhammaantiin maanta waxaan hayaa farriin aad u xiise badan oo ka socota khadar oo ku nool magaalada boorama malaha idinkuba sheekadan waa la wadaagtaan waxa uu yidhi kabtan salaabaan mar walba xaaskaygu aad bay u warwaraysaa sida ay dadku naga aaminsan yihiin oo ay fikir khaldan nooga haystaan haddii aan aadno kulammada aroosyada suuqyada iyo xitaa jaararka sababtoo ah waxaannu xidhannaa afsaab khadarow xaaskaaga waxaad u sheegtaa inaanay werwerin waxaan kugula talinayaa inaad sii wadataan xidhashada afsaabka sababtoo ah qof kasta oo xidha afsaab kama aha kabadbadis iyo istusnimo balse waxay caddaynaysaa taasi dadaalku ugu jiro badbaadinta qof walba sababtoo ah koronafayrisku wuxuu ku faafaa marka dhibco yaryar ay ka soo baxaan sanka ama afka qofka marka ay hadlayaan ama ay qufacayaan ama ay hindhisayaan ama mararka qaarkood ay xitaa xoog u neefsadaan sidaa awgeed markaad xidhato afsaab waxaa keliya u bannaan inay ku yidhaahdaan waad caqli badan tahay bal aan kuu warramee aniguba waxaan xidhanahay afsaab bal ii soo dira farriimihiinna ii sheegaya sidaan u caqli badannahay xusuusnow waxa uu kabtan saleebaan ku leeyahay halow rajo bay bay covid farriintan caafimaad waxay kaaga timi b b c midiya action iyadoo qaybka ah mashruuca isbahaysiga nadaafadda iyo beddelka dabeecadda oo ay taageerayaan xafiiska caawimaadka ingiriiska iyo unilifa
qaybihii dhexe barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraada hadalsane magaalada muqdisho ayaa dhegeysanaysaan isla soo gaarnay magaalada muqdisho waxaa maanta loogu dhawaaqay madaxda siyaasadeedka cusub oo markaasi loogu magacdaray baadi goob oo markaa eh, siyaasiyiin iyo dad mas-uuliyiina ay soo qabanqaabeen ayagoo markaa sheegay inay la kulmeen madaxdii hore ee dalka sida xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba nuxurka warmuudeed ka soo baxay madasha cusub ee baadigoob ee maanta muqdisho loogu dhawaaqay waxaa warbaahinta u akrinaya ambasato cabdiraxmaan diini
bismi illahi raxmaan raxiim munaasabadan oo ah ku dhawaaqista madasha baadigoob hogaamiye suuban waxay ka dhalatay kadib markay siyaasiyiintan kala duwan ee xilalka kala duwan dalka ka soo qabtay ay qiimeeyeen xaaladda dalka uu marayo gaar ahaan dhinaca amniga iyo doorashooyinka oo maraya heer gabagaba ah madashan markay deestay oo ay daraaso ku samaysay baahida loo qabo in la dhammaystiro doorashooyinka oo heer gabagaba ah marayo si looga badbaado in dalka uu galo xasilooni darri sababta burbur ku yimaada dowladnimadii muddada la soo waday dalkana ay ka dhacdo colaad sokeeye madashan markii ay arkeen xaaladda dhaqaale ee dalku maanta marayo iyo sida baaxadda leh ee ay saboolnimada dalka ka jirta u sii baahaysa taasoo dhalin karta xasilino darro islamarkaasina keeni karto ee fawdo iyo xasilooni la-aan kadib markii ay madashan ay aragtay saameynta ay ku yeelan karto dib u dhac doorashada ku yimaada taasoo keeni karta inay meesha ka saarto dowladdii ay dadka soomaalida sugayeen gaar ahaan haddii ay la dhammaystiri waayo ilaa iyo bisha may oo ay dalku ku soo kordhi karto xasilooni darri haddii ay istaagaan mashaaraadka ama ee lacagaha ay hadda laga helo kabka ee ay qaataan ee ciidanka iyo shaqaalaha intaba waxaan kaloo qiimeynay baahida loo qabo in la helo oo la baadigoobo sida saaxiibada ay sheegeen hogaamiyeyaal suuban oo isugu jira ka bilaabanayo labada aqal ilaa iyo hogaamiye madaxweyne la helo waxaana arrintaasi isu xil saarnay mas-uuliyadda dadkan oo xilal kala duwan soo qabtay arkayana baahida loo qabo dalkan maanta inuu u baahan yahay inuu helo hogaamiyo ka gudbiya marxaladan walowlka leh ee jirta dadkaasi aan soo sheegnay ee siyaasiyiinta kala duwan oo xilal kala duwan dalka ka soo qabtay kana kooban qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed waxay isugu jiraan guddoomiye baarlamaan hore oo xilka guddoomiyenimo soo qabtay waxay isugu jiraan wasiiro xilal wasiiradeed soo qabtay waxay isugu jiraan xildhibaano kala duwan waxay isugu jiraan danjirayaal ama safiiro waxay kaloo isugu jiraan agaasimayaal guud waxay kaloo isugu jiraan agaasimayaal aqoon-yahan iyo waxgarad soomaaliyeed oo ka kooban gabdho iyo wiilal madasha badbaado ama madasha baadigoobka hogaamiye suuban waxay jirtaa waqti yar waqtigaasi waxay madashu isu xil saartay in ay la kulanto ragga ama mas-uuliyiinta u sharxan xilka madaxweynenimo si aan ugu gudbinno dareenka walwalka leh ee dalka ama dadka soomaaliya meel kasta ay joogaan dibadda iyo gudahaba ay qabaan oo walwal badan laga qabo sida ay ku dhammaystirmi doonto doorashada maantay dalka laga sugayo waxaan la kulannay muddadaas madaxweynihii hore mudane xasan sheekh maxamuud waxaanan u gudbinay dareenka aan qabno waxaanan ka wada sheekaysanay amaanu ka wada hadalnay baahida loo qabo in doorashada la dhammaystiro baahida loo qabo in la helo hogaamiye suuban waxaan la kulannay madaxweynaha hadda xilka haya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo isagana aan la wadaagnay walwalka iyo baahida loo qabo maanta in la helo hogaamiye islamarkaasina dalku baahi weyn u qabo doorasho ay noqoto lagu tartamo oo si cadaalada ku dhacdo waxaan la kulannay musharax kale oo aqoon-yahan ah oo la yidhaahdo cabdiraxmaan macalin ablaal oo ah nin aqoon-yahan sidaasoo kale aan ula wadaagnay madashu way sii wadi doontaa inta wakhtiga ku simo waxaana la kulmi doonaa musharaxiinta kala duwan inta wakhtiga uu noo saamaxo waxaan kaloo la kulmi doonaa xildhibaanada soo baxay sida ay saaxiibaday sheegeen si kastaa ku soo baxaane waa soo dhowaynaynaa waxaanse rabnaa inaan kala hadalno mas-uuliyadda culus ee dalkan ay u qaadeen si kastaa ku soo baxaane maanta dowladdii jirtay wakhtigeedii waa dhammaaday mas-uuliyadda dalka iyagaa la wareega waa baarlamaanka waa aqalka sare kadibna inay iska soo saaraan cid hogaamin karta oo qaadi karta mas-uuliyadda guddoonka baarlamaanka kadibna eh, aqalka sare iyo in ay iyakana markaas iyagoo iswata labada aqal ay doortaan madaxweyne hogaamin kara dalka waxaan isku raacnay siyaasiyinteennan kala duwan iyo aqoon-yahanka in dalkan uu u baahan yahay hogaamiye samato bixin karo dhibaatada maanta dadka soomaalida ay ku jiraan kuwa dibad joogo ku rafaadsan iyo kuwa gudaha jooga waxay u baahan yihiin dowlad baahi badan oo maanta cid aan soomaalida uga baahi badan dowlad ma jirto walwalkaas annakoo qabano ayaan isu xil saarnay in aan samayno madashan baadigoob hogaamiye suuban si dalka uu u helo hogaamiye dalka ka gudbin karo marxaladan gaarsiin karana xasilooni nabadeed siyaasadeed iyo abni iyo dhaqaale oo dadka soomaalidu ay baahi weyn u qabaan waxaan dadka soomaaliyeed ee dibadda iyo gudaha ku nool meel kastoo ay joogaan waxgaradka culummada aqoon-yahanka gabdhaha soomaaliyeed aan ka codsanaynaa annakoo ah madasha baadigoobka hogaamiye suuban in ay gacan nagu siiyaan wixii tale ah annaku ma nihin dad xildoon ah waxaanse aan u gubanaynaa oo aan xanuun nagu haya dalkan mas-uuliyad kala duwanaan ka soo qabannay waxaan maanta u baahannahay mas-uuliyaddaasi in sidii xarig jiid qoli isugu dhibka ay noqoto oo marba ay qolo qolada kale ku wareejiso sida ay ahaan jirtay dalkuna uu nabad helo badbaado ummadana laga bixiyo dhibaatada maanta ay ku jirto waxaad ogtihiin dalku in abaaro badan ay fara badan ku hayeen oo dalku uu aad iyo aad dhibaato badan ay ka jirto saboolnimo xoogla ka jirto waxaasoo dhan waxaa looga bixi karaa in layskaashado waxaana dadkaas ka codsanaynaa inaan isu kaashanno sidii aan u heli lahayn dowlad sidii aan u heli lahayn hogaamiyo suuban oo dalkan badbaadiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waa mahadsantiin
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftakareen ayaa munaasabada ka dhacday magaalada baydhabo xalay kaga qayb galay oo loo sameeyey xildhibaanada toddobiyo todobaanka ama toddobaatan toddobada xildhibaan iyo sanatarada laga soo doorto maamulkiisa halkaas uu dardaarankii ugu dambeeyey u jeediyey isagoona markaa shaadada markaa kumeelgaarka guddoonsiiyey hadal kooban uu jeediyey madaxweyne laftakareen ayuu uga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo in maamulka koonfur galbeed ay noqdaan hogaamiyaasha sanadkan ee markaa hogaaminaya masiirka ummadda soomaaliyeed
salaan caawa munaasabaddan waa munaasabad farxad leh aanan la mid ahayn haweenihii aan soo marnay oo waajibaad dastuuri ah oo na saarnaa aan soo gudanay soona gabagabaynay si fiican oo qurux badan oo sharaf leh na ilaahay noogu soo dhameeyey ilaahay baa maxad iska leh broseyskii doorashada soomaaliya oo aada ogeydeen waktigii uu bilowday iyo maanta waktiga uu marayo marxaladihii kala duwanaa oo soo maray dowladda koonfur galbeed anoo hogaaminayo shacab iyo maamulba yaan waxaan u tagnay goob kasta oo ay taallay nabadda soomaaliya iyo sidii dalkan uu doorasho u geli lahaa aragtidaanada siyaasadeed iyo mabda-a aan aaminsanahay ayaa wuxuu ahaa dalkan waxaan doorasho ahayn inaysan xal u ahayn loona baahnayn in maanta dib u dhacna uu dhaco lana isku qaqabsado doorashadii waktilaha ahayd ee muddo kasta dhici jirtay inay sideeda u dhacdo annagoo tii ka duulayno challengigii iyo kala taagnaantii tirada badnaa ee dowladda federaalka iyo isteydyada yaan waxaan dhexda u xirannay anigoo saa horey u sheegay maamul iyo shacabka reer koonfur galbeed ku matalayo inaan ka midha dhalinno inay dalkan doorasho ka dhacdo waxaa ilaahay mahaddiisa ah goob kasta oo ay soomaali isugu timaado oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka iyo nabadeynta iyo dowlad dhiska soomaaliya inaan hormuud ka ahaa aniga oo matalayo shacabweynaha koonfur galbeed iyo dowladda koonfur galbeed kana shaqeynayay sida ugu habboon uguna fiican soomaalinimadana ku jirto in horey loo socdo oo dib dambe aan loo fiirin oo ku jirto ka shaqeynayo bilowgii ugu horreeyey mabdi-iyan ninkii curiyey oo ka shaqeeyey yaan ahaa in laisu yimaado isteydyadii kala taagnaa iyo dowladdii dhexe ee dowladda federaalka ay isku yimaadaan go-aamiyeyna in lagu kulmo maamulkii markaas dhismay ee galmudug uusan reeb kulankii ahaa horeyna waa loo sheegay caawana inaan sheegtaan rabaa taladana isugu yimid ilaahay baa i waafajiyey ninkii aasaaska u ahaa oo saldhig u ahaa baan ahaa alxamdulilah waadna wareegeen oo hormuud baan ka ahayn marxalad kasta oo lasoo maraayo midda ugu yar oo la sheego ugu sahlan waxaa waaye muddadii la ballamo ninka ugu horreeyo tagayaan ahaa waxay ka dhigan tahay ka go-naanshaha iyo rabitaanka midnimada soomaaliya iyo wadajirkeeda iyo dowlad dhiskeeda iyo horumarkeeda meesha inaga joogtay ka dhigan tahay marxaladihii badnaa oo lasoo maraayoad la socoteen waad ogeydeen roolka fiicnaa oon ka qaadanay heshiisyo badanaa lasoo galay oo uu ka mid ahaa seventeen september uu ka mid ahaa twenty seven may uu ka mid ahaa kii ugu dambeeyey intaba iyo habraacyadii lasoo sameynayo annagoo waajibaadka anaga gudanayno yaa waxaa ilaahay mahaddiisa ah baarlamaankii ugu badnaa in uu ilaahay noo suurtageliyey inaan ka dhalayno heshiiskii aan ku jirnayn qeybta ka ahaynoo saxiixnay sidii uu ahaa inaan u fulin maantana ay noo soo gabagabowey waxaa marka sharaf ii ah koonfur galbeed oo toddobaatan iyo toddoba xildhibaan lahayd inay maanta toddobaatan iyo toddobadii xildhibaanba dooran yihiin waxaa kaloo sharaf weynii ah oo caawa ay iga dhigan tahay waajibaadkeygii ugu dambeeyey inaan gutay in maanta toddobaatan iyo toddobadii xildhibaanbo shahaadadii rasmiga ahayd ee xildhibaanada nin walbaba aan gacantayda ku gudoonsiin taasaa ilaahay mahaddiisa maanta xildhibaanada meeshaan joogo broseyska xildhibaannimo iyo doorasho iyo kulli waa u dhammaatay waxa ay naga sugaan waxaan sugno waa ayaga waxa ay sugaanna waa inay waajibaadkooda dastuurigaha maraan dhaarti maraan wixii dalka ay ka rabeen iyo ummadda soomaaliyeed ay ka sugayso doorashadii madaxda sarena ay ka shaqeeyaan dowlad dhiska soomaaliyana ay hormuud ka noqdaan yaa noo haray waxaa marka sharaf weyn noo ah inaan waajibkii koonfur galbeed ay lahayd iyadoo nabad ah cidna ishaysata ay jirin cid ku dhimatay ay jirin cid ku murantay ay jirin si mas-uuliyad ku jirto wada ogol ku jiro habraacii iyo sharciyaddii lagu heshiiyey ku jirto waajibaadkii rasmiga ahaa iyadoo la wada shaqeynhayo shacab iyo dhaqan iyo guddi iyo maamulbo ay noogu soo dhammaatay shaqadii ayna ku soo baxeen xildhibaanadan qiimaha badan oo ay soo xusheen dadkii reer koonfur galbeed taasaa sharaf weyna caawa waxaa kaloo sharaf ah marka aan dib usii fiiriyo oon dib u sii eego dadka reer koonfur galbeed dadaalka ay suubiyeen iyo xildhibaanada ay soo saareen waa xigmad rabbaani ah waxaad moodaa bulshada qaybaheedii kala duwanaa ma qabtaa waa qabaa ahaydoo dhan inay ku jiraan dad waaweyn oo waayo arag ah oo siyaasiin ah oo muddo badan siyaasadda ka shaqaynayay guddoomiyaal baarlamaan ah ra-iisul wasaare ku-xigeenno ah wasiiro ah quburo ah waa ku jiraan dad daddhexaad ah oo hay-adaha kala duwan usoo shaqeeyey oo aragti fog iyo aqoonba leh waa ku jiraan dad dhalinyaro ah oo fireesh ah oo wadaniyiin ah oo la soo tijaabiyey oo lagu kalsoon yahay oo dadka ay soo xusheen ayaga na waa ku jiraan gabdho marwooyin ah oo aqoon iyo waayo aragnimona leh oo sidii loogu talagalay oo lagu soo saarayay kootada haweenka ayagana waa ku jiraan intaas waxaa sii dheer waxaa ku jiro oo maamulada kale markay keeneen annagana aan keennay waxaa la yidhaahaa janano waxaan qabanaa janano marka markii intaasoo dadaala ay dadka reer koonfur galbeed maraayeen ujeeddadeeda waxay ahayd inaan intaad dib noogu soo noqotaan aanana dhihin waxaas maan qabna annaga kuwaasaa qabaan aanna dhihin marka wax walba oy soomaali qabto waa qabtaan taasna waa ilaahay mahadiis wax walba oy soomaali haysato waa haysataan hadday aqoon tahay hadday waayo aragnimo tahay hadday jananimo tahay hadday dhalinyaronimo tahay hadday diin tahay hadday maadi tahay intaba waa haysataan taasna waa ilaahay mahadiis waa xigmad rabbaani ahoo ilaahay uu lagu aadiyey waayo waxaa la yidhaahaa ninkii uu ilaahay xoolo iyo wanaag uu la rabo marka hore dadkeeduu siiyaa waxaa ilaahay mahaddiisaa maanta marka koonfur galbeed inay dadkeedii xulatay ayna u xulatay inay kaga bixi doonto waxa ay hadda ku jirto kalsoonidaas buuxdana ay ku qabaan shacabka reer koonfur galbeed doorasha markay dhacdo horaa loo sheegay odayaashiyaa sheegay culimmadiyaa sheegay mulkiga iyo xilka iyo mas-uuliyadda iyo darajada ilaahay baa bixiyay kursiga horaan u sheegnay qof ma leh qowmiyad baa leh qabiil baa leh qoobi isku dhiib waaye ninna maantuu hayaa ninna berri buu hayaa waa la ismahadinayaa waa la is eedayaa waa tijaabo iyo adeeg adiga lagugu dhiibay waaye labaa marka mid noqonaysaa in ninkii aad bedeshay loo darsado iyo in lagu mahday labadaasa mid noqonaysaa in la yidhaaho waraada ninkaan horow meesha joogi jiray mid rag uu ahaaye lasoo tago iyo in lagu mahadiyoo la yidhaha allay leh nin rag ah hadduu yimid in la yidhaaha labadaasunbaa mid noqonaysaa intaas markii laga tago waxa laga shaqaynayo waa dowladnimo iyo siyaasad dowladda koonfur galbeed waxay leedahay hadaf iyo istaraatiijiye siyaasadeed oo saldhiggeeda iyo beeskeeda uu yahay nidaamka federaalka sidii loo kobcin lahaa oo uu dalka u heli lahaa federaal rasmi ah oo dhammaystiran oo awooddiisa leh horeyna u socdo siyaasad ay taas bays u tahay yay leedahay dowladda koonfur galbeed dadka la rabo inay rabitaanka koonfur galbeed ka shaqeeyaan oo ay fuliyaan oy nidaamka federaalka aan rabno meeshuu rabo la gaarsiiyo oo dastuurka la dhammaystiro oo maamulka la daadejiyo oo aynan noqonin in aysan awdiinla ay baydhabo u baahanin baydhabana aysan xamar u baahanin nin walba adeegiisa iyo maamulkiisa inuu haysto oo ilaa iyo meeshii ugu dambeyso maamulka iyo adeegyada bulshadaba la daadejiyo oo hoos la gaarsiiyey isku filnaansho nidaam federaala la helo si dadka nin walbaba uu isugu tashto maamulkana uu isugu tashto uuna ugu kalsoonaado maamulkiisa iyo dowladdiisa badbaadada ugu fiican oo dowladnimada oo soomaaliya maanta la rabo taas wey tan marka siyaasadda annada ah oo koonfur galbeedan u taagannahay taas waaye iyo horumarinteeda midda aad nagala shaqaynaysaanna waa middaas hadduu ilaah yidhaah dardaaran iyo talo iyo wax sheegis iyo wixii la sheegi lahaa waa la soo sheegay wixii la duceyn lahaa waa la soo duceeyey wax idiin dhiman oo laidiin sheegaayo male adinkaaba sheegnaaba oo naga horreeyey waxa ugu horreeyoon rabno waxaa weeye inaad muujisaan midnimo oo sumadan koonfur galbeed aad ku midaysan tihiin midnimadeeda aad muujisaan adinka oo isdaykiina iyo shacabkiina iyo maamulkiina taladiisa ku shaqaynayana aada dowlad dhiska soomaaliya qayb ka noqotaan midda ugu muhiimsan oo dardaaranka u horrabna taas waa taariikhdihii laga soo sheekeeyey haddana aan si micno yar oga sheekeeyay oon idin lahaa ee wax walboo la qabo waa qabnaa annagoo toddobaatan iyo toddoba xildhibaan ah wax kastoo nahayna aa wax kastooy bulshada tahayna aan nahay dadka dadka ugu fiicanna aan nahay soomaali dadka ugu maxay ahaydee wanaagsanna aan sheeganayno uguna tirada badan stateka aan nahay ma rabno sanadan in nala hogaamiyo waxaan rabnaa inaan anaga wax hogaamiyo waxaan rabnaa inaan goyno masiirka soomaaliya iyo meeshuu maraayo inaan naloo yeerinina annaga aan yeerinoon hogaaminaa la rabaa taladaas waxay ku imaan kartaa midnimo iyo qalbi fiicnaan iyo kalsooni iyo daacadnimo gudihiinna ah iyo wada shaqayn aada samaysaan intaasay ku imaanaysaa runtii aniga markaan arkay xildhibaanada soo baxay aan la sheekaystay dadka boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dad aan aqaano yay ahaayeen markaan sheekaysanay ninkii ilaahay nasiibkiisa ka dhigay oo soo baxay waxaa ii muuqato oon arkayaa yidadiilo iyo saansaan waxay muddada dheer aan raadinaynay in la helaayo ah aniga oo kalsooni badan ku qabo dadkan aqoon-yahanada ah dhiigga cusub ah inay maanta dadkii soomaaliya badbaadin lahaa ay yihiin koonfur galbeedna kor u qaadi lahaa ay yihiin anigoo aaminsan kalsoonidaas waa qabaa waxaana rajaynayaa hadduu ilaah yidhaah inaad ka dhabayn doontaan insha allah intaas markii laga tago annaga waxaa nagu haray waxaa waaye say odayaasha sheegeen ma insagootinayno inkama harayno waa indaba taagnaanaynaa ilaa iyo meeshii aan ka rabnay iyo wixii aan ka rabnay waajibaadka ilaa aad ka fulisaan waa in kor taagnaanaynaa shacab maamul odayaal intaba waa inla jirnaa inka hari mayno sidii uu suldaan warsame suudkiisa usoo xirtay waayo malaqdeerow iyo malaqyada kalena suudadaa loo soo xiri doono ayagana in la kala garan waayo odayaashii malaqyada yaa la rabaa layidhaha adinkana maxildhibaano ahaydeen marka waa lais wada raacay sanadan si loo xaqiijiyo guusha aan rabno lama kala haraayo hadduu ilaahay yidhaha bax waa kusugaa dambe ma jirto waa lasku waa lasla sugaa insha allah runtii odayaasha dhaqanka aaday u dadaaleen aada iyo aadaan ugu mahad celinayaa waxa ay waxaan ku yimaadeen iyo dadkan mas-uuliyiinta oo quruxda badan waa talo waa xikmad rabbaani ah ilaahay baa u qoray laakiinse waa garasho ay garteen shacabka reer koonfur galbeed iyo odayaashooda dhaqanka iyo beenihii iyo ergadii kursiga iska lahayd oo asiibtay qofkii ugu habboonaa oo ugu mudnaa ayay ku timid ayagana shacab iyo bulshaba iyo odayaal dhaqanbo intaba waa kaga mahad celinaynaa sida quruxda badnayd ay noogu soo gabagabaday doorashadii ayadoo cid cid haysatana aan jirin aanna ahayn statekii habraaci rasmiga ahaa maray oo doorashadii sidii noogu qornayd heshiisyadii u maray markii la iswarsadayna maanta dukumentiga rasmiga ah oo xildhibaanada iyo shahaadadii rasmiga ahayd oo xildhibaanada cid haya maanta state haya annaga aan nahay hadduu ilaahay yidhaha haddii ay jiraan wax kaloo helana wax garaashan soo samaystay ay noqon doonaan taasna waxay ku suurta gashay midnimada iyo wadajirka siyaasiyiinta iyo shacabka iyo dowladda koonfur galbeed iyo odayaashooda dhaqanka ay isku xiran yihiin oo ay ka wada shaqeynayaan ay ku suurta gashay ayagana si guud ayaan ugu mahad celinayaa sidaasoo kale saraakiisha ciidamada qalabka sido iyo ciidamada qalabka sidoo habeenii maalin u taagan difaaca dalka iyo ilaalada argagixisada iyo sugista amniga nabadda ah ayagana aada iyo aada ay umahadsan yihiin waajibaadkooda ay guteen taariikh qurux badanaa lasoo maray dadaal qurux badanaa lasoo suubiyey kaftan badanaa lasoo maray nin badanaa seexan waayey ninbaa suudka biyo kula qabaystay nin badanoo hadda xildhibaan ahaa yaa asaga oo la dooro rabo iyo wuxuu u malaynaya nin kale in la dooranayo oo welwel fadhin waayey wixii oo dhan maanta waa soo dhammaadeen waxaa la marayaa wixii la samayn lahaa aniga marka waxaa igu haray keliix marna way iga bixi doontaa habeenkii markaan seexdo waxaan ku riyoodaa ayadoo qof la dooranayo oo la leeyahay hebla soo baxay ayadana markaad tagtaan ay dhammaan doontaa insha allah adinkana welwelkii ahaa hebelaa la dooranayaadi isbuuc kadib waan ka bixi doontaa oo nin damba oo ku riyoonayo ma helaysaa iyo ma helaysa ma jiri doono insha allah doorashada markay dhacdo ama ha yaraato ama ha badnaato dadka bini aadan waaye saameyn badan iyo eed badan ayay abuureysaa laakiin waxaa ilaahay mahaddiisaa annaga dadka ugu eedda yaraabaan ahayn sida uu sheegay madaxlaysaamo nin laga guulaystayna male
guud ahaana barnaamijka wareega wararka afar labaatanka sac raadi ah dalsana magaalada muqdisho qeyrtan dhegeysa waa naginta barnaamijkan xiisa intaa ku kulmi doonaa sidaas iyo nabadgelyo